magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay kulan wadatashi ah oo ku saabsan u diyaargarowga qorshaha wadajirka ah ee sanadka labada kun labaatan iyo lixda kulanka oo ay soo qabaqaabisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya cabdinaasir cumar kaatib kusimaha agaasimaha guud ahna agaasimaha waaxda horumarinta dhaqaalaha ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey ujeedka kulanka marka labaad anigoo ku hadlaya magaca kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka waxaan rabaa inaan kulankan idinka siiyo ujeedooyinka laga leeyahay iyo outcome-ka laga sugayo markii maanta iyo berri wadatashigan aan si fiican u lafagurno dhammaan kasoo qaybgaliyaasha sida ku cad ajandaha wuxuu noo soconayaa maanta iyo berri waxaa laga hadlayaana waa in loo diyaar garoobo sidii loo sameyn lahay qorshayaal hordhaca qorshaha isbedelka qaranka laba kun labaatan iyo shan ilaa laba kun labaatan iyo sagaal oo shan sano socon doona sanadkan bilowgiisii waa tii la daafuray xukuumadda danqaran prime minister xamse uu iyo wasiiradii waa tii la daafuray sanadkii hadda waa gabagabo su-aasha maskaxda kusoo dhacaysa waxaa weeyaan hal sanaa dhammaanaya maxaa qabsoomay idinkoo matalaya hay-adihii iyo dowladda federaalka hay-adaha aad ku matalayseen sanadkii waa gabagabo waxaa ka dhiman hal kootaa ka dhiman waxaa la rabaa wixii qabsoomay maadaama bishii maaja la furay oo hal koota uu naga tagay saddexdii kootoo dhiman laba lasoo dhaafay in marka hore intaan aan isku wacyigelino war meeshee ama xaggee baan taaganahay waa qodob koobaad inta dhiman maxaa noo qabsoomi karo oo noo qorshaysnahay iyo sidaan ugu diyaar garoobi lahayn sanadka cusub labada kun iyo labaatan iyo lixda qorshayaashii aan dejin lahayn oo ku ku fadhiya qorshaha isbedelka qaranka sidaad la socotiin qorshihii sagaalaad iyo qorshahan qaabka loo dhisaan gareeyey ama loo habeeyey way kala duwan yihiin kan waxaa lagu magac daray transformations in waddanka la geliyay isbedel economic transformations government ama governance transformations environmental transformations social transformations iyo enablers compuse environment in la abuuro qaab transformationkaas uu ku dhici karo uu ku hirgeli karo qoraalka marka buugga ku qoran ee noo yaala documentiga wuu nahagayaa laakiin ficilka la rabo iyo howlgalka la rabo iyo waxqabadka la rabo waxaa laga rabaa waa wasaaradaha federaalka qaranka oo idinka u tihiin aqoontii iyo codudii matalayay dadka la raba marka inay wax kiciyaan dhaqaajiyaan transformation sameeyaan ee wasaaradaha ka shaqeeya waa dadkiinaan dhalinyarada u badan waxaa marka la idinka rabaa inaan u diyaargarowno twenty twenty six qorshayaasha aan degsanayno oo annual work planka ama howl sanadlaha wasaarad kasta degsanaysa in lagu hagaajiyo gundhig looga dhigo saldhig looga dhigo qorshaha isbedelka qaranka shirarka hadda aan ka qayb galayno marka aan ka wasaarad qorsheyn ahaan aan kala hadlayno su-aashana la weydiinaa koobaad waxay tahay war sanad baa gabagaba ee qorshihii afar sanaa dhimanaya sanad wuu dhammaadee maxaa qabsoomay kulankan ayaa door ka qaadan doona qorshaha isbedelka qaran ee lagu horumarinayo dalka gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha dib u dhiska kaabayaasha muhiimka ah